ganacsatada gadaasa hilibka geele degmada xamarweyne iyo weliba yooyin ahaanoo ku sheegada hayaan in muddooyinku dambaaha wajahday suuqyara yoona an sababayan in sida caadiga hilibka qiimashay u saafidhi laakiinse injarna qofku gadadaas maadaama dhaqaalo xumo ku jirta dalka waybana sheegeen in haddii qiimo maciishada usa hoosandhi yoona helan lahaayeen fursad yuu hilibka ka gadadaan dadka xarun kumida ganacsatada oo la hadleen warbaahinta iyo sharaxaadku biyansada ee tashaqadiyo maalinlaha yoona ka dheeradayn in jarta deyn fara badan oo lakaweeldhado mararka qaar maadaama iyo oneengadamaan hilibkaiyo weliba saameynta usa ka weeldhaday isbedelka dhanka dhaqaalayarada ku jira dalka anaga haddaan ahnay ganacsatada xamarweyne waa xoolaha horta xag allay qaali ka yihiin oo suuqyada qaali waaye marka annagana waa lacaganta ma hayno dad af lacag haysata ma hayno waxawaaye wixii beecii hore le isagadaweynaa kiila afar doolar shan doolar isagadaweynaa mar allaalaadi marka dad lacag haysa lahaayeen un lix doolar iyo shan doolar gidi lix doolar iyo shan doolar gidi jirnay haddana xoogaay dadka un lacalaana haysan un xasan u yeelnaa haa caqabad weyn u yeelataba micnaha qof kasta lacag ma haysato xoolahina qaali inay gadiyiin oo micnaha beec lagu dali karo wixina qaali inay gadiyiin markaa saas baa jirta haa ma dad badan dadkan suuqa jooga boqolkiiba sagaashan qof aan deen la weliyan ka mid maaha qof kastoo suuqa jumisi joogto qof aan deen la weliyan ka mid maaha maya xilliga oo mushaarka iyo dimaarkan oo suuqa ay wax soo galaan waa ka dareemi jirta suuqa laakiin haddaan maba arkinaba wallaahi lacag yara jirta ma u sababa mana wax kalanta shey kale ma jirto qiimaha horta wuu kacsan yahay laakiin suuqa ayaa fadhiyo badeecada ayaa qof iibsahayni way iska taallaa laakiin badeecadii aad iyo aad ayay u kacsan tahay maya farqi aad iyo aad u weyna u dhexeeya markii hore badeecada way socotay wixiina way noo cinteen hadda badeecada way kacsan tahay mana socoto suuqiyaa fadhiyo dadkii wax iibsamaayaan xilliga hore laakiin badeecadina way ciimatay dadkana waxba iibsahaya hadda badeecadii hawaday gashay oo lacagtii lacag aad u badanay noqotay dadkii wax iibsan lahayna waa la waayay hadda suuqa hilibkoo yaallo aad iyo aad ayuu u yaryahay haddana sidaasay tahay caawa maqribka oo gaaraa caqabad aad iyo aadaa naga soo gaartaa oo khasaarada aad iyo aad u weynaa naga soo gaarto neefka geela afartan milyan aba soddon milyan laga soo baxsho toban milyan oo khasaaraha u dhacayso khasaaradii haddana iyadoo khasaare ay tahay ayaa haddana badeecada sii baaray deynaa la geliya lacagtii lagu keena lacag ka hoosaa lagu bixinaa lacagta haddana dadkii laga heli maayo khasaaro marka aad iyo aad u weyn meeshaasay naga soo gaarayn maya dadka waddanka qof kasta canle ku baaqayaa qofkas inay lacagta jaba gasheen oo dadka la siiyo soo baxsho waxaa la rajaynayaa adiga ganacsatada micnaha oo waaweynka waxaa la rabaa inay waxay aheed ay markino waxay aheed tooda micnaha ay fiirsan dadka danta yarta tooda fiirshan rajaynaa insha allah waxaan ku baaqaynaa in waddanka dhaqaalihiisa aad loo kontaroolo badeecada raqiis laga dhigo dowladda ay ka hadasho canshuurta la dejiyo arrintunya way beetato saameyn shirduwan kula kulmayaan guud ahaan ganacsada kawaanleyda degmada xamarweyne ee gobolka banaadir